Deegaanka Buulo-Bartire oo dhaca duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose isla markaana ka mid ah deegaanada dib u dajinta loogu sameeyay boqolaal qoys oo barakacyaal ah ayaa waxaa xilligan ka jira baahiyo kala duwan oo dhanka adeegyada aasaasiga ah barakacayaashan ku dhaqan deegaanka Buulo-Bartire ah ayaa wajahaya duruufo adag oo ay ka mid yihiin biyo yari maadaama xilli kuleyl ah lagu jiro waddo la'aan iyo sidoo kale doollar la'aan taasoo caqabad ku ah nolosha dadka ku nool deegaankaasi haddaba gudoomiyaha deegaanka Buulo-Bartire Isaaq Cali Hilowle ayaa ka warbixiyay baahiyaha guud ee ka jira deegaanka sida ayna u wajahayaan dadka deegaanka wixii un wada hadal ahay iyo marxaladaha halkan yaalana si guud aan ugu warbixinay hore iyaga ugu warbixinay meeshaan waxaa ka jira baahiyaad fara badanaa ka jira oo dadkii halkan la soo deji ka dhiman sida maxay ahayd biyahoo kala waa dadkii waa iska qaxootiyoo biyaha macnaha biyo ku filan waa yaallaan laakiin wakhtigaa ku yar adagoo dadka dhaqaale ma haystaan shaqana ma hayaan ma agoodaan biyihii inay mar walbaba gataan waxaa jira wadda la-aan fara badanaa jirta waddooyinka waa la master baleemkoodii waa la hagaajiyey laakiin in la bixiyo jaay lagu shubay rabaan dhulka iska adableh oo roob iyo waxbaa soo dharowo roobasha haddii la gaara dee isu socodkii dadkaa xumaanaya waxaa kaloo jira waxay u badan tahay magaalada mugdi bay u badan tahay oo leerkaa ku yar oo in leerashaa la helo waa loo baahan yahay waxaa kalena si fadhi aan u wada hadalnay nimankaan oo rabood ahana u siiyey